maanta oo jimcaha gobolka south carolina ayaa waxaa la dejinayaa calankii la isticmaali jiray xilligii adoonsiga dadka madoowa oo weli ka taagan gobollo ku yaala koonfurta dalkan maraykanka gudoomiyaha gobolka south carolina ayaa waxa ay seexday shalayto sharciga lagu dejinayo calankaasi caashi ibraahim caashi cuuda ayaa warbixinta noo haysa calankii astaanta uu ahaa gobolladii koofureed ee u dagaalamayey in addoonsigu ka sii jiro dalkan maraykanka ee sumaddana uu ahaa midabta koorka iyo isla weynida reer koofureedka ayaa jimcahan maanta ah laga dejinaya caasimadda gobolka south carolina kadib dagaalkii sokeeye ee dalkan maraykanka iyo sidoo kale markii sagaal qof oo madow ahaa oo cibaadaysanayay la dilay bishii juun calanka fallaagada oo gobolka laga suray muddo ka badan konton sannadood ka hor ayaa lagu wadaa in la dejiyo maanta tobanka aroornimo ee xilliga gobolka south carolina calankaasi ayaa waxaa la geyn doonaa sida hadalka loo dhigay qol taariikhi ah oo ku yaala madxaf militari oo ku yaala caasimadda gobolka ee colombiya isaga oo ka mid noqon doona walxo kale oo taariikhi ah oo ay siteen askartii u dagaalamaysay addoonsiga ee reer koofureedka boqol iyo konton sano ka hor mudanaha xisbiga jamhuuriga ee laga soo doorto gobolka south carolina niki halli ayaa sheegtay khamiistii inay saxiixday sharciga bannaynaya in la dejiyo calanka si sharaf leh ayaannu u soo dejin doonnaa hali ayaa wareejinta calanka iyo in goob kale loo raro ku baaqday wax yar kadib markii la dilay sagaal qof oo madow ahaa oo ku cibaadaysanayay kiniisad intii ay socotay barashada casharo la xidhiira baibalka bishii juun toddoba-iyo tobankeedii taasoo ka dhacday kiniisad taariikhi ah oo ay leeyihiin dadka madow oo ku taalla magaalada charleston ninka cad ee dilka dadkaasi lagu eedeeyey oo ay da-diisu tahay koob iyo labaatan jir magaciisana ah lagu sheegay dalin roof ayaa muuqaalkiisa laga arkay websayte-ka isaga oo sita calankaasi la adeegsan jiray xilligii uu maraykanku ka jiray addoonsiga isagoo u muuqday mid aaminsan midabta koor muuqaalkaasi ayaa ku dhiiro geliyey siyaasiyiin iyo dukaamo waaweyn oo safka hore ku jira dalkan maraykanka inaan calankaasi lasoo bandhigin south carolina oo ah gobolkii u horreeyey ee ka baxa intii uu socday dagaalkii sokeeye kun sideed boqol koob iyo lixdankii ilaa iyo kun iyo sideed boqol shan iyo lixdankii ayay doodii mudanayaasha gobolka ee toddobaadkan ay keentay in lasoo gunaanado astaan amaba calaamad uu muddo dheer isku khilaafsanaa gobolku calankan la adeegsan jiray xilligii addoonsiga uu ka jiray dalkan maraykanka ayaa ka lulanayay qaybta u sarraysa ee caasimadda gobolka laga soo bilaabo sannadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo lixdankii ilaa iyo labadii kun markaasoo loo weeciyey goob lagu xusuusto dagaalkii gobollada koofureed ee isbahaystay oo ku taalla meel u dhow halka laga galo aqalka gobolka warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay caashe ibraahim caasha cuud